asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asan waa golaha nineteen sixty one xabka shacabka soomaaliyeed caawa golaha nineteen sixty waxa marti noogu ah cawan axmed casare oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu daada weyn dadka soomaaliyeed ee maanta nool cawan wuxuu ka tirsan yahay aasasayaashii puntland waa dowlad goboleedka puntland kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii waayahay kasoo shaqeeyey weliba wasiire kasoo noqday allah mustacaan horay waxaa dawladdu loo kala diray waxaana kala diray baarlamaanka taasoo ku eedeeyeen inay shaqadoodii gudan waayeen waa dowladda puntland madaxweynuhu maanta ayuu ku dhawaaqay cawad soo dhow arrintaasi seebay kuula muuqataa bal hadda isla uu soo dedejiyey madaxweynuhu iyo qaabka uu usoo magacaabay soo dawladdii hore lafaanteedii oo dul soo
celiyey waxaan horta salaamaya akhyaarta ee kugula jirta golaha iyo dadka ku dhegaysta oo maxaamiishaada oo aada looga dhegaysto warka fiicana halka sideysaan horta marka u horeysa marka laga keeno kalsooni ha noqosho laga keeno dawlad xukuumad laga keeno hay-adda fuliisa waxa weeye sharcigu prime minister qofkaa madaxda oo ah iyaga iyo waa isla dhacaanin marka hase yeeshee halkan waxaase markii la eriyey baarlamanku ogolaaday inuu eryaanihi kala noqdaan kalsoonida xukuumaddii cabdiweyn markaa u dhisnayd waxaa dhacday inay ku dhaliileen karti darro inay ka eriyeen oo igala noqdeen iyo howlqabad la-aan badan inay igala noqdeen shaqada halkaa waxaa ka muugatay markaa horeysaba in daliilka aan iyaga qura loo jeedin loo jeediyo madaxdooda oo cabdiwelina la wadaago daliilkaas oo daliilkaasi ku qoran tahay xukuumadda oo ka kooban madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo golaha golaha wasaarada intaas laysku yeehda daliilkaas waxa weeye baarlamanka si u dhigay qalab bay ahayd wuu ka leexday inuu saa usoo saaro si kastaba ahaatee hadday eryeen hadda oo sidaas ay ku hirgashay waajibku ma ahayn raggii la eriyey oo kartixumo lagu eriyey inuu mar labaad soo celiyo waxay ahayd inay lix bilood qaadato waxa uu baarlamanku soo saaray wuxuu baarlamanku soo saaro oo ku saabsan xukuumad oo kalsoone ku saabsan lix bilood baa la sugaa dabadeedna markaasaa la soo celiya marka waxaa u muuqata in la garab maray xeerkii la dhigtay iyo wixii puntland loogu talagalay maanta kumaba taagnaba sidii puntland loogu talagalay ee jiha kale iyo gabdhac weyn bay qaaday puntland maanta marka waxaa muuqata baarlamanka rooxadiisa xilkiisii inaanu gudan soo celinta la soo celiyeyna inay hadda khalad tahay sidaa darteed waxaa ka dhacay meesha gab aan la malaysan karin qodobka kaloo dhacay waxaa weeye puntland ma qaadi kartaa tiradaa badan oo wasaaradaha dhaqaalaheedu ma qaadi karaa wakti ay ku jirto ma loo baahan yahay mise waxa weeye arrintu qabiil raalligeli ama koox raalligeli danta qaranka laguma gaadho in kooxda raalligeliyo wax lagu gaadhaa danta qaranka in in la raalligeliyo dadweynaha waxa ay rabaan iyo waxa dhaqaale iyo caafimaad iyo amni iyo bulsho ay ku hagaagi karto ayaa la doonaa in lagu raalli geliyo maamul marka la wado waxaan u arkaa meeshaas in daf laga galay baan u arkaa dhinaca qaanuunka waana daahir yaa kabis weeye qof kasta wax caadi weeye qof kastiiba garan karo in dadkii la eriye aad mar labaad soo celisid inay gaf tahay baan anigu u qabaa oo lagu celiyey markaa marka haddii si kale loo celiye ma haddii loo lagu eriyey howlqabad la-aan haddii mar lagu eriyo waxaa caddaanaysa in maaragtay in la soo celiyo sax ma
alo waaya cawad waxaa jirta baarlamaanka waktigii la aasaasay lixdan iyo lix ayuu ahaa waktigii aad u kuaamilka joogteen golaha wasiirada ee loogu talagalay puntland inay qaadi karto dowlad goboleedkaasi horta imisay ahaayeen maanta control saxa lagu dhawaaqay imisaa soo dhaxeeya
waxa markaan maaga la asaasay waxay ahaayeen golaha wasaarada sagaal sagaal bay ahaayeen iyo wasiir wasiirka wasiir dawla hal wasiir dawla ayaa sagaalkaas ayaa wax la qabay xataa inay badan yihiin way soo socotay oo waa la kordhiyey oo wax la gaarsiiyey saddex iyo toban saddex iyo toban baa badnaa markaa marka saddex iyo tobankaaba la isku qabsaday waxay saddex iyo tobanka waa badan yihiin dhaqaaluhu ma qaadi karo waxayna ogtay laan waxaa laga badan wixii dambe u yimaada saddex iyo tobankaas ahaa qayb qaybta saddex iyo tobanka waktigaa joogtay sidii wax lagu qaybsaday xataa hadda looma qaybsan waxaa jira dad badan oo dulman oo la kor maray oo cadaaladdarro weyn in meeshaa ka muuqda ayaa jira marka waxa weeye puntland maba qaadi karto weliba waktiguna waa ka dhib yaraa waktigaas waktiga kana waktiga kana aada dhibaato badan culays amaara dhaceen dagaal lagu jiraa dagaalkaas aan waxba weliba laga qaban oo meeshan la yidhaahdo galgala dadkii dhaawaca ahaa idima dawrin cidi uma dhaqaaqin abaabul weyn oo maanta la galana ma muuqto meeshiina waa lagu soo qulqulayaa maxay ahayse waxaadna moodaa inay mashruuc oo kale iska tahay marka dhibaatooyinkaas oo badan baaba yaalla oo kuwii hore ka culus taasaa waxay keenaysaa in dhaqaalaha la dexaamiyo oo dawlad yar oo kooban oo dadka aqoontooda fiican tahay oo daacadnimo ku shaqaynayo o qaran u shaqaynayo in lasoo saaro
waayahay waxaa jirtaa hadal kale oo beryahan soconaya puntland gudaheeda oo ah in dastuurka la furo oo laga kordhiyo lix iyo lixdan xildhibaan xildhibaanada maanta jira bal yo arrintaasi say kula muuqatay adiga
wallahi waxaad moodaa horta dee sharciga in la maro weeye dastuurka marka la fure qaab buu leeyahay dastuurku qaabka u leeyahay waxa weeye baarlamanka la tagaa amanin baa la sameeyaa baarlamanka saddex meeloodoo meel marka loo qaybiso waa inay soo jeediyaan laba meeloodna waa inay ogolaadaan wax kabeddelka weeye distoorka ama yaalla saas waaye si dawlad loo noqdo wixii cadaaladdarro oo dhacay oo la saxaayo in nidaam lagu saxaa loo baahan yahay midda labaad ninka ninku markuu madax yahay oo dadka u dhaxeeyo inuu isagu maxay ahayso sharciga intuu ka waabto u muugto nin cid garab siinaya ruuxaddeeda looma baahno waxa loo baahan yahay dadka cadaaladdarrada lagula kacay in sharciga la maro wixii laga wixii ka maqan sharciga lagu saxo la sameeyo amana lagu sameeyo distoorka ee distoorkii la galo marka distoor iyo inaad tiraado distoorna waa samaynaya dhaqanka midna waa samaynaya wax bedeli kara mahno waxa weeye wax loo baahan yahay kala dambayntii qaanuunkana in la ilaaliyo dastuur iyo cadaaladna in la sameeyo oo wixii allaale wixii cadaalad xumo lagu sameeyo oo dhan la soco waktigeeda waktiga kala ahaas waktigeeda ayn
maxaad ugu baaqisaa maanta adigu dadka reer puntland iyo madaxda reer puntland ha ahaadaan baarlamaan ha ahaadaan ha ahaadaan madaxtooyada ha ahaadaan maxaad jeceshahay maanta ku timaado maadaama asaasayaasha puntland ka mid tahay adigu wallahi waxaan ugu baaqayaa puntland waxaan u dhisnay dadka deegaankaana inay horumarkeeda iyo nabadgelyadooda iyo wadajirkeedana ka shaqayso soomaalina nabad kula dhaqanto kana hortagto dadka isbaarada u dhiganaayo qaranka soomaaliyeed ama go-in ha ugu dhiganaayo ama maslaxad dhaqaale ama qabiil ha ugu dhiganaayo inkaasaaba bushaan loo asaasay inay hawshaa marto baa loo baahan yahay oo hawshaas gudato marka madaxda puntland waxaan usoo jeedinaya waxa loo baahan yahay madaxda puntland inay garato puntland in lagu keenay dhibaato weyn oo culus waxaan ku bilownay laba boqol oo dollar baan qaadan jirnay markaan meesha bilownay wax dhaqaalaheeda waa ogsoon yahay waxa uu yahay maantana sida loo dhaqmaayaa ma aha sidii toosnay oo sax ahay oo maqaan lagu gaari lahay puntland waxaa la rabaa in laysla doono dadku isu yimaadaan in meeshay ka qalooxsan tahay la toosiyo waanay buntland sida hadda ay ku socoto wax laga bedelo maxaa jira dun baa labaatan sano shan iyo labaatan sano lahaa dis bunsud weeye wax allaale wax laga qabtay aana jirin doodii laga qaadayna oo meel maraysana aan cidi sii wadin waxaa jira dad dhul qaarkiis oo maanta ceelashii ay burbursan yihiin dhulka xooluhu ka cabi jireen waa wax weyna aanay gaadin wax loo baahan yahay si siman oo cadaalad ku dhisan in loo qaybsado waxa waxa imanaya waxa maqana in dawladnimo lagu doono oo ay dadka ka maqan yihiin oo ay madaxda u yihiin in waxooda maqan in loo soo dhiciyo oo loo keeno ayaa loo baahan yahay waxaan u rajaynayaa shacabka puntland degban inay nabadana xoojiyaan dhexdooda nabadda ah iyo jiraanka kuwa la ah iyo dhexdooda dalkoodana usoo jeestaan oo ka shaqeeyaan inay dalkooda horumariyaan waxaa ku yaala dhul aada u fiican oo dadka degani aanay aanay ka faa'iidaysan aanay ogayna dhulkaas inuu fiican yahay marka aanay qabinbo marka waxaan rajaynayaa ilaahay tawfiiqna inayna waafajiyo sisa dariiqa saxa oo toosanna ilaahay inaynu ku hagaajiyo madaxda meela joogtaba inuu madaxda ilaahay toosi ay gartaan in aakhiro nalala xisaabtami doono mas-uuliyadda loo biyo
aada iyo aad baan ku salaamayaa waa cawad axmed casar oo ka mida siyaasiyiinta soomaalida ee maanta loo kuwa guddaada weyn puntland aasaasayaashadii kamid ahaa ka mid ahaa dowladda federaalka aasaaskeedii kasoo noqday xildhibaan kasoo noqday wasiiro aada iyo aad baan ku salaamayaa boqol kiiba boqol soo dhawow waa dhagood iyo balaha nineteen